dadkan saaka iyaga oo aada u dhibaataysan hadda markay nafta kusoo noqotayna ay sheegeen afartan iyo shan cisho inay badda kusoo jireen yaa waxaa laga helay goobweyn meel maaragtay kaga aadan badda doon kalluumaysato oo kale halkaa ugu tagtay meeshii bay ka soo wadeen xeebta kamorow kolkay maaragtay kusoo dhow yihiin baa beliiskii dalxiiska saldhigga dalxiiska ah beliiskii joogay baa arkay beliiskii baa markaa kala wareegay doontii iyo dadkiiba sidaasaa naloogu keenay markii la keenayna tabcaan bay dadka ahaayeen oo dad socon kara maysan ahayn gaarigii lagu soo qaaday isbitaalkaan dhignay filimbooyin baa lagu xiray mudda filimbadaasiyo ku socotay dad waxay ahaayeen qaarkood maaragtay xataa aan hadli karin bayba ahaayeen maxaa ku dhacay dhibaatada maxay tahay maxaa bal maxaa ku dhacay haddii aad faahfaahin naga siisid xaaladooda waad garanaysaa dad ku jiray muddo afartan iyo shan cishe bad dhexdood ku jiray sahaydii baa ka dhammaatay biyihii baa ka dhammaaday waxaa weeyaan saad la-aantaas iyo muxuu ahaa dee dhibkii badda kale haddana uun motoorkii baa ka fadhiistay way iska caarin rabeen sidaasayna doontan ku aragtay dhibaatadaas ayaa qabatay nimankaa meeqo qof ayaa saarnaa doontan aad qabateen waxaa saaraa adeer shan qof baa saaraa oo rage shantiina hadda iyaga oo weli bad qaba ayaa maaragtay lagayaa meesha loogu tegey haddana waxaa lagu wadaa dabiib iyo nool noolal sidii maaragtay lagu noolayn lahaa ma ogaateen wadanka ay u dhasheen ama ay kasoo jeedaan adeer waxay noo sheegeen qaar baan hadda kolkay nafta kusoo noqotay moobilkoodii aan kala hadisiinay reerkooda waxay u dhasheen camaros meeshaasay u dhasheen marka waa niman weli iska jilicsan oo howlahoodii kale iyo su-aalo weydintoodii kale iyo waxoodii weli way hadhay de hadda inay uun macnaha kolkay un sidii lagu un ku noolaan lahaayeen gargaarkeedii waan weli ku jiraa maxaa u qabateen idinka marka maadaama aad sheegtay inay dad badda kusoo dhibaatoobay ay yihiin waxaan u qabanay markii koowaad wixii qalab iyo ay haysteen waan diwaan gelinay waan u xafidnay iyaga naftoodina isbitaalka ayaan keennay filimbooyin baa lagu xiray oo ku dhammaaday haddana cunasiin oo waxay cuni karaan ayaa haddana gargaarkeedii loo wadaa marka dadkan ma dad kalluumaysato ah oo badda ka kalluumaysanayay ba mise waa dad kale oo safar ah kolba hadda doonta kalluumaysi bay u eg tahay laakiin wixii wax weydin kale iyo weydintooda annaga inta ka hor maanan weydiskaas dheer maanan u sii gelin waa hadda kolkay u noolaadaan dadka qaarkood hadda laftigeeda dad garabka in labada dhinaca la qabto oo la kiciyo ma waan kici karin baa jiro markay noolaadaan baan lahayn maaragtay waraysiga dheer aad la yeelatiin waa gartay wax caddayma ama dukumenti a doonta dadka saaran ay wateen miyaad haysaan weli weli weli waxaa waxba dukumenti weli lagama hayo uun sahay wayay wateen oo lacag oo yuro ah iyo waxyaabahaas mooyaane wax dukumenti oo kale lagama hayo luuqad noocee ayay ku hadlayaan luuqadday ku hadlayaan waa tii waddankooda iyo faransiis
mar sii horeysay waxaa jirtay in jubbaland ay sidaan oo kale qabatay markab la sheegay inuu kalluumaysi sharci darra ka waday xeebaha jubbooyinka dadkaas iyo markabkii xaggee ayay ku dambeeyeen adeer markabkaas kalluumaysiga ahaa xilligaas la qabtay wuu jiray marka markabkaasna kalluumaysiga ahaana isagana waxaa weye dowladda jubbaland iyo dowladdii uu ka soo shaqo tegey ayaa maaragtay ka wada hadlay haddana arrimahooda halkaasaan annagu maaragtay buluus ahaan ku wareejinay